Shirkadda Tianis qaybteeda Baladweyne ayaa fursado ganacsi u abuurtay qaar ka mid ah haweenka Baladweyne kuwaasi oo ka kala yimid afarta xaafadood ee magaalada waxaana haweenkan ay ka shaqeeyaan iibinta daawooyinka dabiiciga ah oo ay shirkadda samaysay iyo in ay keenaan dad kale waxaana haweenkan u soo dhacdo bishii ama isbuucii lacago ku qiimaysan shaqadii ay qabteen iyagoo sidoo kale la siiyo tababaro ku saabsan ganacsiga haweenkan ayaa shaqadan kaga maarmay shaqa la-aan haysay qaar ka mid a haweenkan ayaa raadiyo beerlo ugu warmay waxyaabaha ay qabtaan iyo sida ay u arkaan shaqo abuurka loo sameeyey awel waxaan ahay qof gurujooge oon wax shaqa oon hayni wax camal oon hayni iyo sida bulshada loo dhexgalay sida bulshada loola hadlan aqooni haddana teenis markaan kusoo biro waxaan noqday qof bulshada ka dhex muuqda ama bulshada wax la wadaagi kara ayaa noqday boqolkiiba boqolna waxaan ka helay waxyaalo badan oo caafimaad iyo xag dhaqaale tiyanis waxaan ku bartaa een horta aqoonta lagu shaqaysan lahay iyo wadooyinka guusha lagu gaari lahay ayaan tiyanis ka fahmay boqolkiiba boqol iyo wadooyinka badan oo wax lagu soo saarto ama naftayda boqolkiiba boqol aan wax ugu horumarin karo qaabkan ganacsi ugu shaqaysta maxaa waaye koo een xag caafimaad xag dhaqaale labadaba waan ka shaqaystaa inaan bulshada laba option ayaan ku gaarsiiyay inay xag dhaqaalene waan ku gaarsiiyay iyo xag caafimaad labadaba inay dadkii xanuunsanayne aan kusoo biiray shirkadan oo xag dhaqaale caafimaad ka helaan iyo sidoo kaleenta inay dadka shaqalaan haysa aan shaqo abuur aan u bandhigo oo shaqadii waxyaalo badan ayaga ay ka faa'iidaystaan aan ka faa'iiday xag dhaqaalan waa ka faa'iiday xag caafimaadna boqolkiiba boqol aniga iyo faamiliga iyo dhammaan dad badan oo u faa'iideeyina way jiraan ma jiraan haween aad keentay tianis si ay u shaqaystaan ha waxaan keenay dad badan oo xag oo shaqo ah dad badan oo noloshooda boqolkiiba boqol wax ugu bedeli oo ayagana marka horeento nolol maalmeedkooda aan ku filnayn iyo dhammaan qoysaskooda haddaan boqolkiiba boqol wax ugu bedelin waa jiraan oo keena aniga oo ka shaqeeya tianis waxaan farin usoo jeedin lahay inay hadda shaqada ay hayaan boqolkiiba boqol ay sii wada jubaaraan dhammaan dadka ayaga oo asxaabtooda ama banaanka joogan inay lasoo wadaagaan si noloshooda xag dhaqaaliya xag caafimaad tiyeenis ay wax ugu bedelaan
maadaama ayna waddanka ayna shaqo lahayn anigana aan maamo ahay maxaan ku sheegaa waddankana ayna shaqo lahayn anoo shaqo la-aan hayso ayaa shaqadan laysoo bandhigay anigoo weliba xanuunsan markaas waxaan ka helay fursad caafimaad fursad dhaqaalaan ka helay noloshaydan wax badan ayaa ka bedelmay alxamdulilah rabbi alcaalamiin shukran dad badan oo ku soo xiray noloshooda ay bedelayna waan dareemaya oo xag caafimaad xag dhaqaale intaba ay ka heleen waa jirtaa wadaa qaab walba uga shaqeeya online waa lagu shaqeeya offline waa lagu shaqeeyaa dadka caadiga oo is naqaano sida deriska asxaabta iyo dadkaas waan la wadaagaa oo waxaan ku irahda fursad shaqaysa fursad caafimaad ahaa dadka badan dad way isoo raaceen dadna way igu diideen oo xitaa way igu dhaleeceeyeen laakiin waxa waaye looma joojiyo sababta nabi maxamed caleyhi salaa slam ayaa diinta faafinteeda ilaahi subxana watacaala noola ka sharaf badan ma soo saarin haddana laguma adeecin sidaad ogtahay waa waa laga diiday intii marka ogolaatay unbaa alxamdulilah ilahi mahadi u sugnaatay ilaa intii noo soo gaartay marka annaga waa nala diiday oo diidadu way nagu badan tahay haddana uma joojino oo dad muhiim ahoo waxaan ka helnaa u baahan barnaamijkan sida xag caafimaad ama xag dhaqaale
maasha allah waxaan ka faa'iiday wax badan xag dhaqaale iyo xag caafimaad markii horoon imaanayay waxaan ku bilaabay waxay ahay xanuun xagga keliyaha iyo gaas gaas calooleed la yidhaahdo maasha allah kow markii lay keenaya waxaan lay keen caafimaad daawadadan markii aan qaatay daawooyin baa lay qoray gaas iyo neerf iyo waxsaasa daawooyinii markaan qaatay oon ku caafimaado wax badan isaga fahmay shirkadda tianis oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala dalka ayaa fursado shaqo u abuurtay dhalinyaro badan oo ku haminayay inay dalka ka tahriibaan kuwaasi oo hadda iibiyo waxyaabaha ay soo saarto shirkadda